waxaa saake oo taariikhdu ay ahayd lix iyo tobankii bishii saddexaad laba kun iyo afar iyo toban subaxnimadii si xadgudub ah ku yimid degmada laasqoray oo ka tirsan dowladda puntland madaxweynaha maamulka somalilan mudane axmed maxamed maxamuud siilaanyo taasoo ah daandaansi iyo xadgudub lagu soo xadgudbay xuduudda puntland haddaba puntland waxay diyaar u tahay inay difaacdo xuduuddeeda islamarkaasna waxay ka digaysaa wax kasta oo keeni kara colaad dhex marta deriskeeda iyo isku dhac maamuleed iyo shacabka deriska ah waxaan aada uga xunahay ee dhacdadaas dhacday annagoo ka fakaraynay derisnimo iyo wanaag inay arrintaas sidaa u dhacdo aada baan uga xunahay puntlandna insha allahu way ku filan tahay inay xuduudteeda ilaashato aad baa umahadsanti waa tahay madane wasiir degmada laasqoray oo gobolka sanaag oo uu soo gaaray madaxweynaha somalilan wax cusub maaha somalilan hore waxaa haystay deegaana ka tirsan puntland sida magaalada laascanaad iyo deegaana ka mid ah gobolka sanaag marka muxuu talayaa iminka saxaafadeedka soo saarta laasqoray waa markii ugu horeeyey oo maamulka somalilan u yimaado horay uma imaan meelaha aada sheegaysid waxay ahayd wixii hadda dooduhu ka socdeen waxay ahayd wixii inta badan annagoo u damqanayna deegaanka dadka degan inaanay ka dhicin marka waxaan ka xunnahay oo tan aan ku caddaynayna waxa weeye iyadoo tii hore sidii laga yeeli lahaa oo dadka bulshada loogu loogu danayn lahaa inaan musiiba ka dhicdhicin ama iyaga ha la weydiiyo dantooda ama si wada hadal ah lagu dhameeye daandaansigan iyo soo geliddan gudaha puntland baa argagaxa oo aan welina horey u dhicin laasqorayna waxay dul saaran tahay magaalada boosaaso oo ah kabitaalka ganacsiga puntland marka taasaa la yaab leh madaxweyne wasiir cabdishukuur cabdullaahi axmed royal t v laasqore waxay ka tirsan tahay puntland waxaana sheegteen inuu soo galay oona jirta oo runa in madaxweynihii somalilan uu soo galay haddii puntland ay ka tirsan tahay ciidamo puntland ah oo laasqoray jooga oo difaaci kara xilliguu soo galay silayn ma jiraan miyaa
laasqoray meel colaadeed iyo meel furin iyo meel musiibo loogu talagalay ma ahayn ciidanku wuxuu u jiray in xoogaa ka durugsan marka siilaanyana wax badan ma joogin isla toban daqiiqa kabacdina waxay soo gaareen ciidanka puntland ee goobtii haatanna way ku sugan yihiin maamulkii gobolka wasiiro puntland iyo maxaa la yidhaahdaa iyo maamulkii degmada iyo ciidankii puntland oo dhamaystiran dhammaantood waxay ku sugan yihiin laasqoray aad ba umahadsanti wasir ficilka aan hadal mooye ficil kale ma jira aad jawaab ku qaadataa waa mahadsantaha